wasiirada wasaaradaha qorshaynta amniga arrimaha gargaarka cadaaladda haweenka iyo saraakiil ka socotay madaxtooyada koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo kulan kula qaatay madax ka socotay hay-adda u n d b oo baydhabo gaaray kulanka wasiirada iyo madaxda u n d b oo qaatay saacado badan waxaa diiradda lagu saaray taageeridda hay-adaha u n d b dhinacyada amniga gargaarka iyo hirgelinta mashaariicda kulanka markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka qorsheynta koonfur galbeed waxaanu soo boqday xafiiska qaramada midooba qaybta unsom waxaynu soo boqdeen dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan xafiiska madaxtooyada waan soo dhaweynay waxaa la kulungnay anigoo wafdi ah oo waxaa la kulungnay anigoo wasiire ah oo ani ah hogaaminaya wasiirka qorsheynta koonfur galbeed aan ahay waxaan ku wada hadalnay oo ugu horeysay dhowr qodob oo qodob ugu horey ahayd aniga arrimaha amniga security-ga waxaan warbixin ka dhegeysanay wasiirka amniga si faahfaahin ayuu warbixin inoo siiyey kadib waxaan ku wada hadalnay kala arrimaha horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed den kadib wafdiga waxaan la wadaagnay oo ugu horeeyay arrimaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed maalmaha inay jireen xoogo culeysad dhanka security ah oo sida og tihiin nimankii nabadiidka al-shabaab waxay weerar u geysteen ama weerar kasoo geysteen xuduudaha soomaaliya etoobiya gobolka bakool deegaanada caato ciyid ilaa waxaa waaye waxay gudaha u galeen dalka etoobiya howlgallo culus ayay socdeen warbixintaas dhammaystiran waxaa gudbiyey wasiirka amniga waxaa kale jiray oan ka wada hadalnay unsom waxyaabaha ay ka saacidaysa dowladeed koonfur galbeed oo dhanka wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda oo ah tababarada shaqaalaha iyo wasaaradda amniga oo laga saacidayo tababaradeeda shaqaalaha iyo oo ay saacidayaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed hadday noqon lahayn tababaradu hadday noqon lahayn mashaaraadkooda hadday noqon lahayn capacity buildinga minaha qalabeentooda iyo waxaas waxaan kale ka wada hadalnay oo focuska aan saarnay maanta maadaama deegaanada koonfur galbeed ay saameysay awaar aada u daran ayada xataa minaha waan ku darsanay waxaa waxaa ribood yar bixiyey oo overview ah wasiirka oo maaradda masiibooyinka oo shir gadaal lagu soo biiray wasiir naasir caruush ayadana waa waa jirtay waxaa kale aada looga hadlay oo wasaaradda haweenka ay ka hadashay dhanka minaha oo caruurta iyo dumarka sababta waa saa ogtihiin ilmaha iyo waxaa waay dumarkii caruurta dadka u nugul arrimaha waxaa waaye awaaraha waaye ay saameynaysa dadka ugu horeeya waaye wasiiradda si fiican uga hadashay waxaan kale ka wada hadalnay guud ahaan inay u baahan tahay koonfur galbeed in laga saacido dhankaas awaaraha maadaama ay jirto dalo response ay jirto abaardeed jirto iyo waxay kale wafdiga ayaga noo ballan qaadeen waxyaabaa anaga u gudbay riboodka anaga aa siinay oo qodobadaas ah hadday noqon lahayd dhanka amniga dhanka minaha mashaariicda dhanka security-ga dhanka oo minaha oo waxaa waaye in laga saacdin lahaa waxay noo soo gudbiyaan in wax badan laga saacidi doonaan wayna soo dhaweeyeen wax badan ayaan ka wada hadalnay si fiican aan soo dhaweynay waxay noo ballan qaadeen insha allah inay mashaariic badan soo gaarsiin doonaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya